halka aad naga dhagaysanaysaan waa radio boston عصر نظيف أنا ومدو وشقيا شخصنا كارو ملك جمع weeye ifaaya وأنا شهر قرميت wanaagshaaciyo weeye waa idaacaddii idaacadaha عدك هذا حرب ضد هي لا يقعد كديبه
maqal meydku macquulsaanay mayahaylaadu murmima haddaba ha ka dayman la-aan inaad dhegaysataa habeen walba oo jimco ah
وأنا حول الله مرتدان هرنا تلونا حقبتنا وبيتنا تدوينا حنهرونا حصاونا دنت وحدنا تدوينا حنهرونا حصاونا دنت وحدنا تدوينا حنهرونا حصاونا
habeen kale dariiqada tugno toosan lagu qaybsan
kulanti wanaagsan dadkana dhegaysanayo idilkiinba waa mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka oo caawa ood kala nooga barateen inaan hawada idiin soo marino barnaamijkan caafimaadka ayaa inta badan ku qaadaa dhignaa qodobo aanu isleynahay waa kuwa xiiso gelinaya ama ay ka faa'iideysan karaan ummadana dhegaysanaysa cudurka aan maanta halkan idinkugu hayaan doonaya inaan idinkugu qaadaa dhiga waa cudurka waraabowga soomaali badan ay u taqaano sfilito afka qalaadna lagu yidhaahdo sifilas barnaamijkan waxaa soo diyaariyay faarax axmed muuse oo ku takhasusay shaybaarka waxaa halkan inoogaga soo jeedin doona anigoo cabdilaahi shiine ah cudurka waraabowga waxa uu ka mid yahay cudurada lagu kala qaado galmada cudurkan ayaa ka mid ah cudurada ay sida baan ugu laadeen dadyooga wadamada africa ee saboolka ah tusaale ahaan haddaan usoo qaato tirakoobkii ugu dambeeyey ay samaysay hay-adda caafimaadka adduunka marka magacooda lasoo gaabiyana loo yaqaano w h o oo ay ka samaysay cudurka waraabowga iyo sida uu uga jiro wadamada africa ayaa ah mid muujinaya faraha baan uu cudurkani ku hayo dadka reer africa wadamada africa ee cudurkan aadka ugu badan yahay ayaa waxaa ka mid ah wadamada kale ah ethoobia kenya uganda cameroon mozambique burkina faso iyo wadamo kale oo badan sanadkii labadan kun iyo lixda oo keliya dad gaaraya soddon iyo lix kun oo qof ayuu cudurkan ku dhaca dalka maraykanka waa sida ay xarunta baarista iyo ka hortagga iyo xakameynta cudurada ee dowladda maraykanka ku warbixisay dadka soomaalida ayaa ka haysta fikrad khaldan waxa uu yahay cudurkan oo aaminsan in qofkii ay xoogaa dabeecadiisa ama la dhaqanka dadka wax iska noqdaan inuu qabo isfiilito dadka qaarkii ayaaba u arka faan oo kugu oranayo warniyaho isfiilita ayaan qabaa oo markii qof ila hadla gacanta ayaa iga soo horeysa haddaba arrinta sidaas ma aha cudurkana waa mid khatar ah oo ay tahay in ilaah laga magan galaa marka haddii aynu aragna aragtida warbixinta ku saabsan cudurka waraabowga fikradda qaldan ee ummadeena soomaalida ah ay ka qabaan miyaysan nala gudbooneyn inaynu wax ka nidhaahno waxa uu yahay cudurkan bakteriyada keenta maraaxisha uu maro bukaha cudurka qaba qaababka loo baaro iyo siyaabaha loo daaweeyo cudurka waraabowga ama sfiilitada cudurka wadaarowga afka qalaadna lagu yidhaahdo sifilis waxaa sababa nooc ka mid ah bacteria magaceeda la yidhaahdo traponima padalum cudurkan waxaa lagu kala qaadi karaa ugu horeyntii galmada hooyada cudurka qabtana waxay u gudbin kartaa ilmaheeda sidoo kale waxaa jeermiskan cudurkan keeni kara isugu gudbin karaa qofka oo si kama ama kas ah u taabta nabraha ama boogaha kasoo baxa bugaha qaba cudurka si kastaba ha ahaatee in ka badan boqolkiiba sagaashan cudurkan waxaa lagu kala qaadaa galmada cudurkan waraabowga waxa uu maraa saddex marxaladood oo kala duwan lehna sifooyin iyo calaamooyin kala gaar ah haddii aan la daaweynan dhibaha cudurka qaba waxaa dhacda inuu nafta u waayo cudurka dartiis bal aan mid mid u eegno marxaladaha uu maro bukaha cudurka qaba iyo calaamadaha u gaar ah marxalad walba haddii aanu ka horeyno marxalada koowaad ee cubar cudurka waraabowga afka qalaadna lagu yidhaahdo primary civilis waa marxalada marka ugu horeysa uu dhibo cudurku qaado kadib marka uu la galmoodo buka cudurka qaba in ka badan boqolkiiba sagaashan dadka cudurka ku dhaca ayaa waxaa muujiyaan nabar adag oo xanuun lahayn oo kasoo baxa xubnaha taranka ee ragga ama dumarka nabarka nooca ah ayaa waxaa loo yaqaanaa kankaro sidoo kalena waxaa suuragal ah in uu nabarkan kasoo baxo oogada sare ee xaniinyada labada dibnood ee xubnaha taranka dumarka malawadka faraha iyo afka nabarkan waxaa la arkaa in muddo u dhexaysa toban ilaa sagaashan maalmood laga soo bilaabo maalinta uu ugu horeysa uu bukuun qaado bakteriya sababta cudurka nabarkan ayaa ku baabaca asbuuc gudihii haddii uu bukuun helo daaweyn ku habboon haddii kalena waxa uu qarsoomaa si tartiib tartiib ah oo inta badan qaadata afar ilaa iyo labayo toban isbuuc taas oo macnaheedan ahayn in cudurka intaasi ku dhammaaday balse waxaa dhacda in xaaladda intaasi kasii cakiranto waayo bakteriyada cudurka keenta ayaa waxay raacdaa dhiigga dabadeedna dhibaataysa nudayaasha ama tishyuga kale taas oo u dalacda marxalada labaad ee cudurka waraabowga Bak- baaritaanka cudurka waraabowga ee marxalada koowaad ayaa waxaa asal u ah dheecaan laga soo qaada nabarka oo lagu eego nuur gooni ah oo microscope-ka loo yaqaano field microscope sidoo kale dhiigga ayaa loo adeegsan karaa baarista cudurka waraabowga inkastoo boqolkiiba shan iyo labaatan jawaabta baarista noqon karto mid negative ah marka lagu jiro marxalada koowaad iminkana aynu u gudubno marxalada labaad ee waraabowga secondary syphilis marxalada labaad ayaa timaada kadib marka bakteriyada cudurka keenta raacda dhiigga saameyna ku yeelata xubno badan oo jirka ka mid ah waana kadib marka ay doorsoodaan nabaradii kasoo baxay xubnaha taranka marka la joogay marxalada koowaad waxaana dhacda in nabaradaasi sii muuqdaan marka la joogo marxalada waase arrin naadir ah in uusan bukuhu gelin marxalada labaad ee waraabowga ayaa waxa ay ku xiran tahay ugu horeyntii hadba sida loo daaweeyo marxalada koowaad awoodda ama itaalka difaaceed ee jirka bukaha sidaas darteed uma badno in bukuhu galo marxalada labaad haddii la helo labada qodob aanu soo sheegnay calaamadaha marxalada labaad ayaa ah kuwa la arko lix isbuuc ama dhowr bilood kadib laga soo bilaabo xilligii bukuhu cudurku qaaday calaamadaha marxalada labaad ayaa waxaa ka mid ah furuurac iyo nabaro yaryar oo kasoo yaaca oogada sare ee maqaarka gaar ahaan adimada sakaarka calacalaha cagaha hoostooda iyo wejiga furuuracan ayaa waxaa dhacda in ay mararka qaarkood dilaacaan oo isu bedelaan nabar waaweyn haddii ay madaxa kasoo yaacaana sababa qofka in ay timuhu ka daataan si ku meel gaar ah sidoo kale furuuraca iyo nabarabada ayaa waxay kasoo yaacaan xuubka gudaha kaga dahaaran marin marinka saxarada iyo dibnaha xubnaha taranka dumarka iyo weliba afka iyo carabka ogo bukuhu cudurka qabaa waxa uu cudurkan si aad ah u gudbin karaa marka uu ku jiro marxalada koowaad iyo talabaad cudurkan ayaa waxaa la arkaa inuu ku ekaado marka nabarada iyo furuuraca marxalada labaad doorsoodaan bakteriyada cudurka keenta dhimato waxaase dhacda mararka qaarkood in qaar ka mid ah jeermiska cudurka keena ku haraan jirka oo halkaasi ku noolaadaan muddo ka badan laba sano hadhowna sababay in ay mar labaad nabaradii iyo furuuricii soo rogaal celiyaan marxalada saddexaad ee cudurka waraabowga afka qalaadna lagu yiraahdo tertiary syphilis ama late syphilis waa marxalada saddexaad ee ay tahay mid soo daahirta sanado badan kadib waana marxalada ugu khatarsan ee cudurka waraabowga waayo waxa ay saameyn xun ku yeelataa xubnaha maamulka shaqada jirka sida habdhiska dareenka neurosyphilis habdhiska dhiig wareega cardiovascularka lafaha iyo xubnaha kale oo nabaro waaweyn kasoo baxaa nabaradaasi oo loo yaqaano gumas marxalada ayaa inta badan ka timaada xasaasiyad ay keento duxda oogada sare kaga dahaaran bakteriyada taas oo macnaheedu tahay in aan jeermiska nool laga helin nabarada iyo boogaha kasoo baxa bukaha xilligan baarista cudurka waraabowga baarista cudurka waraabowga ayaa waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood oo kale ah in si toos ah weyneyso loogu loogu eego bakteriyada cudurka keenta iyadoo la adeegsanaya dheecaan laga soo qaaday nabarada iyo faruuraca marxalada koowaad iyo talabaad in la abuuro oo la koriyo bakteriyada cudurka keenta ugu dambeyntiina in borotiinada ama walxaha kiimikaadka ee ka samaysan tahay bakteriyada laga baaro dhiiga marka aan ka hadlayno qodobada koowaad ee bakteriyada oo ah mid aada u duuban u eg tin isku maroorsan ayna suuragal ahayn in lagu eego weynaysada caadiga ah sidaa darteed waxaa lama huraan ah oo loo isticmaalaa in bakteriyada lagu fiiriyo waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo dark field microscope daaweynta cudurka daawada cudurka ugu badan oo loo isticmaala daaweynta cudurka waa daawada magaca af soomaaliga hadaynu soomaali badanna ay u taqaano benisilinka daawadan ayaa qofka marka uu ku jiro marxalada koowaad waxaa suuragal ah hal mar haddii lagu dhufto daawada benisilinka in uu dadka qofkaasi ka baskoodo waxaana dhacda haddii uu qabo xaalada labaad ama xaalada saddexaad in uu qofkaasi u baahan yahay inuu dhowr jeer kusoo noqdo cisbitaalka si loogu duro daawadaasi xadiga iyo waktiga la isticmaalayo waxaa qeexi kara dhakhtarka gabagabadii cudurka galmada lagu kala qaada ayaa ku ah kuwa ku socda xawaaro sababtuna waa gogol dhaafka iyo sinadii oo noqota arrin caadi ah helna dacaayad iyo suuq ballaaran nabigeena sala allahu calayhi wasalam axaadiis badan noogu tilmaamay in marka qiyaamuhu soo dhowaado ay sinada iyo faaxishidku noqon doonaan wax xad dhaaf ah bal aynu milicsana macnaha axaadiista soo socota kadibna aanu u bandhigna xaalada dunida aynu ku noolnahay ay ku jirta maalmahan nabigeena sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ummadeyda aakhirkeeda waxaa iman doona qoomaan xalaalaystay dhilaysiga muusikada iyo xariirta nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo uu ku yidhi xadiis macnihiisu ahaa aakhira samaanka waxaa iman doonaa dad isu fuula sida xoolaha oo aan barxishood ah lagu ogeyn xadiis kale waxa uu nebiga sala allahu calayhi wasalam ku yidhi kuma faafo faaxishada ama sinado ummad dhexdeeda haddii ay ku faaftana rabbi waxa uu ku salidaa cudurro aysan aabayaashooda aqoonin haddaba diinta islaamka waxa ay si cajaa'ib ah badan noogu tilmaamaysaa sidii aan uga hortegi lahayn cudurrada galmada lagu kala qaado ee gaalada iyo reer galbeedka la la yaaban yihiin siday u xakameyn lahaayeen iyagoo weliba heer sare ka gaara cilmiga caafimaadka iyo weliba technolojiga sara haddaba qof kastoo muslin ahow ka fogaa gogoldhaafka si aad adduunka ugu badbaaddo cudurrada halista ah aakhirana aada noqoto mid liibaana inta aan barnaamijkan barnaamij lamid a aan dib isugu maqli doono anigoo cabdilaahi shiina waxaan is- waxaan idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh